maxamuud ciidi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha isku magacaabay s a c khatuma uu u geefay maamulkooda iyo kan jubbaland waxa uu tilmaamay in cabdulqaadir firdhiya oo qalinka ku dugay qorshe la doonayo in lagu dumiyo labada maamul oo khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo xasan sheekh firdhiya ayuu ugu baaqay inuu si deg deg ah raaligelin ugu bixiyo arrintaas isagoona xusay in marnaba la dumin karin maamulkooda la baxay puntland iyo jubbaland godob baad ka gashay dadka reer jubbaland waxaad saxiixday warqad la leeyahay jubbaland ha lagu duulo ha la burburiyo oo warqada jubbaland ha la burburiyo ha lagu duulo dhiigooda iyo maalkooda iyo jubbaland in la burburiyo lagu xalaalsanayo wax ka saxiix taas ilaalinta s c macnaheedu ma aha taas waxaan leeyahay laba jeer ba raaligelin ha bixiyo hana ka noqdo si babliga ha uga noqdo warqadii uu saxeexay firdhiye ee ahayd jubbaland ha la soo burburiyo ha lagu duulo ha ka noqdo raaligelin haka bixiyo gobolada sool iyo sanaag baan isla doonayaa oo puntland baan ka soo goosanayaa sanaag inuu inuu telefishin ka yidhaahdo arrintaa raaligelin haka bixiyo maxamuud ciidi dirir ayaa waxa uu sidoo kale weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku eedeeyey inuu ka shaqaynayo wax burburin oo keliya islamarkaana oo marba ku duulaya gobol hor leh isagoo maamul goboleedyada kale ugu baaqay inay kasii qayb ahaadaan xisbiga xasan sheekh xasan oo dalkii burburinayo maalinba gobol ku duulaya in lagula xulufeeyo insha allah waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay si fiican uga dhergeen habeen saddexaad xasan iyo tiimkiisu wixii ay soo bandhigeen inay tahay inay dalkii soomaaliyeed dhammaantii burburiyaan inaan waxba loogu iman doonin xasan maanta qorax casar joogto weeyaan xukunkiisii koob iyo toban bilood baa ka hadhay saddex maamul goboleed oo sharciyaddii ka dhacday uu u yeedhay ila soo fadhiista buu yidhi aniguna qorax casar joogtaanahay sharciyadda way iga dhacaysaa isum isku mabaadi baynu nahay isku mustaqbal baynu nahay waynu wada joogaynaa sharcidaraynu ku wada joogaynaa hadalka maxamuud ciidi dirir ayaa kusoo aadaya xili maalmihii lasoo dhaafay oo khilaaf ba-an ka dhexeeyey maamuladan oo shisheeyuhu ka yagaleelay soomaaliya arrintan ayaa timid kadib markii xasan sheekh iyo inta taageersan ay samaysteen xisbi u gaar ah kaas oo sababay inay xisadu cirka isku sii shareerto